su-aasha su-aasha xigtaa sheekhana waxay ka timi sweden walaal abayuub la yidhah wuxuu leeyahay oo su-aashiisa ku soo qoray af carabi hal yajuusu aklu luxuumi alxayawaanaat kalbaqara waalkhuruuf almukhadara ana fi oroba wa fi lmadaaris aldowliya cindahum luxuumun yuctabaru xalaal lakin luxuumuhum bitabdi munkhaniqatun aw mukhadaratun aw yadbaxuuna ligayr illahi aw yastacmiluuna maaddatan mukhadira aw yastacmiluuna alkahraba fama tawjiihuka ya sheikh bacdu annaas yaquuluun طacaamu الnasaara xilun lana wayastadiluuna qowla اllahi tacala fi suurati اlmaa'idah wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wa طacaamu الnasaara fi suweyd haakada fahal hada xalaalu am xaraam yacni waxaa ay su-aashiisu isugu urureysaa miyay bannaan tahay in la cuno xayawaanaadka lagu la suuxinayo ama waxa weeyaan lagu gowracayo waxa weeyaan kahrabaaga ama xayawaanaadka loo gowracayo ilaahay cidaan ahayn miyay bannaan tahay in la cuno waxay dadka qaarkood deliishadeen inay bannaan tahay buu leeyahay maadaama ay dacaam nasaaro tahay hadalka ilah u yihi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum markaa sheekh miyay bannaan tahay in la cunaa mise mutashaabihaadka ayay ka mid tahay buu leeyahy
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu la muxamedi wala ali muxamed wixii markaa aan gowrac la gowricin sharciya ee ama ciijin lagu dilay ama ciijin lagu bakhtiiyey ama wax la mida lagu dilay ee dakaatan sharciya aan la gowricini xalaal ma aha ee waa xaaraan waxaanay soo gelaysaa munkhaniqadii bay soo gelaysaa wixii ciijin lagu bakhtiiyo ee lagu dilaa xurimat calaykum almaytatu waddam walaxmu alkhinziir wama uhila ligayr illahi bihi walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixa marka wixii ciijin lagu bakhtiiyaa xalaal ma aha ee waa xaaraan sacqiga kahrabaa'iga ah inta koronto lagu qabto ama laydh lagu qabto dabeedna sidaa lagu dilaa isaguna wuxuu noqonayaa mid xaaraanaan bannaanayn buu noqonaya cuntada ahlu kitaabku inay bannaan tahay waa jirtaa aayaddaana sheegtay ahlu kitaabku waxay gowraceen gowrac sharciya inay xalaal tahay waa jirtaa aayaddaana sheegtay oo allah wuxuu yidhi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum wa tacaamukum xillu lahum ha yeeshee waxa isweydiin leh markaynay sida sharcigay u ahayd inay wax u gowracaan ay u gowrici waayaan ee ay si kala sameeyaan xaalka noocaasa maxay noqonaysa oo hadday ciijis ku dilaan ama ay bureeyaan ama ay markaa suuxiyaan oo deedna sidaa ku dilaan dee lama gowricin marka xaalka noocaasa waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn waxaa kaloo iyadana jirta haddii ay u gowracaan ilaahay cid aan ahayn oo magaca ilaahay magacaan ahayn ay ku gowracaan sida ashyaaday caabudaane rabbi ka soo hadhay inay ku gowracaan magacooda sida ciisa bnu maryam wakhayri xaalka noocaasa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay waxaanu istisxaabaynaa asalka caamnimadiisa waxaanu istisxaabaynaa cumuumka naskaanu istisxaabaynaa wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum waxaana laga soo naqliyey bacdu asaxaaba madaahibta qaarkoodna sidaasay doorteen oo qaateen waxay saxaabada qaarkood yidhaahdeen ilaahay waa banneeyey cuntada ahlu kitaabka iyo wixii ay ahlu kitaabku gowraceen iyagoo ogaa isagoo uu ilaahay ogaa ilaahay waa banneeyey bay yidhaahdeen saxaabada qaarkood ahlu kitaabku waxay gowraceen iyadoo ilaahay ogaa inay odhanayaan masiix baa rabbigay ah qowlka labaadna wuxuu sheegayaa maya ma bannaana haddii magaca ilaahay magacaan aha inay ku gowracaan ma bannaana waayo cumuumkaa cumuum kala ka hor imanaya cumuumkaa kalena wuxuu yahay wamaa uhilla ligayri illaahi bih wax kastoo magaca ilaahay magacaan aha in lagu gowracaa waa xaaraan labada caam haddii la eego wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum iyo cumuumka wamaa uhilla ligayri illaahi bih cumuumkan wamaa uhilla ligayri illaahi bih waa cumuum maxfuud ah wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba cumuumkanna waa cumuum makhsuus ah oo hadday bakti iska cad cunaan oo yidhahdaan waa طacaamka yagii dee xaalka noocaasa ma bannaana laakiin wamaa uhilla ligayri illaahi bihi waxba lagama reebin mid muslim ahaan jiray hadduu markaa gowraco gowrac uu ku gowracayo magaca ilaahay magacaan ahayn muxaram buu noqonaya markaa sidaas aawadeed labada caam wamaa uhilla ligayri illaahi bihi baa waxay khasisaysaa wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum bay khasisaysaa waxa طacaam u ah iyaga u bannaana waa wixii shareecadooda ku bannaanaa laakiin wixii shareecadooda aan ku bannaanin طacaamkoodii maba ahba mar hadday saas yadaa tahay waxay noqonaysaa wixii la ogsoon yahay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn amaba kayfiyada aan sharci ahayn ay u gowraceen ama kayfiyada aan sharci ahayn ay ku dileen sida inay suuxin ku dileen ama markaysa markaa inay bureeyeen ama inay suuxiyeen waxyaalaha noocaasi waxay noqonaysaa muxaram waayo طacaamka ahlu kitaabku kama wanaagsana طacaamka muslimiinta muslimkiina hadduu ciijiyo ama bureeyo ama suuxiyo oo uu sidaa ku dilo aan dakaatan sharciya aanu gowricin amaba markaysaga ilaahay cidaan ahayn uu u gowraco oo magaciisa uu ku bireeyo dee muxaram bay noqonaysa muslimkii ficilkaa hadduu sameeyo hadday xaaraan noqonaysay nasraaniga hadduu sameeyo maxay xaaraan u noqon weyy ahlu kitaabku waxay gowracaan waxay u qaybiyaan ahlucilmiga qaarkood saddex suuro nooc aynu ogaanay inay u gowraceen yacni gowrac shareecadoodii waafaqsan ama dakaatan sharciya iyo nooc aynaan ogaan oo aynaan garanayn iyo nooc aynu ogaanay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn sida masiixoo kale inay ku gowraceen bismi lmasiix nooca aynu ogaanay inay gowraceen gowrac shareecadoodii ku bannaan oo waafaqsan iyadu waa xalaal oo waa bannaanta oo waa la cunaya nooca aynaan ogaan ma gowrac shareecadoodii waafaqsan bay ku gowraceen mise sida kale ee si shareecadoodii khilaafsan bay u gowraceen xaalka caynkaasna markaynu garan weyno waxaanu istisxaabaynaa asalkii in gowracoodu iyo waxay qalaan inay bannaanayd waayo asalkaa waxaynu kaga guurno ma hayno alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma guurto alyaqiinu laa yazuulu bishak marka yaqiintaa horaa la istisxaabaya waxaynu ogaanay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn ama ay u dileen si aan waafaqsanayn yacnii shareecadii shareecadoodii aan waafaqsanayn iyo shareecadeenna toonna aan waafaqsanayn ay u dileen sida inay suuxiyeen ama bureeyeen ama wax la midoo ay sidaa ku baktiyeen tan noocaas iyadu inooma bannaana muxaram bay noqonaysaa waa midaan inoo bannaanayn alcalaama maxamed alaamiin ashanqiiti kitaabkiisa dafci ihaam alibdiraab la yidhaha can aayaati alkitaab aayaddan aayat lmaa'ida wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum aayaddaas ayuu ku keenayaa mas'aladana aada ugu sharxayaa ikhtilaafka culammada ee ku saabsan mas'alada ruuxii ahlu kitaabka hadduu ku gowraco magaca ilaahay magacaan ahayn xalaal ma tahay mise xaaraan weeye oo aada u niqaashaya uga hadlayaa yacni markaa aanu caddaynayaa qowlka saxiixi inuu qowlkaa yahay marka hala raajico wallahu aclam